maalinta caalamiga ee bilaantiyo gabdho sayniska lama kun iyo labaatan shanta wayba ujeedan tah in la aqoonsado waana la horumariy doorka muhiimka ee bilaanta iyo gabdho kaliyin sayniskay oona la dhiirigeliyo sinaanta jinsiga ilmaga tiknolojiyada injineernimada iyo weliba xisaabinta s t m munaasabadan waybayns sheenase hogaamiyaalka caalamiga ee saameynta siyaasado ilmo baarayaalka da-dayo ku yarta soddon iyo sagaal si uunku wada hadalaan aqabado guulo iyo weliba helado laka hoojiyo ku qaybgalka bilaanta s t m sanadkii lama kun tumiyo shanta golo guud ee qaramada midoobe wayba ka dhawaaqeen tumiyo kowda february inyonagata maalinta caalamiga ee bilaanta iyo gabdho sayniska tumi iyo kowda february lama kun labaataiyo shanta wayba si wada jare iyo markaas aan ka dabaaldegi doonana sanad guradii tobanaad iskuulka cabdala deer ee magaalada baydhabo wayba usaa ku midaya iskuulada laka bardo sayniska gaar ahaan iyo dhikadayaan gabdho keliya walibana maamulku xigeenka iskuulka maana maxamed nuur iyo ku warbiday maalintu walyaabayan ka dhiganta ini muhiim walibangata iniyo mayleraayuso kadifaaca kuran naftiyo kadifaaca kuran iniyo kadifaaca kuran qoysyo haddii qofka mayleraayuso un wala iraane halku dhigan ee gobol walbarati bulsho walbaratiiba barashada sayniskaasi iyo baradayan waliba ku faa'iidaayana iniyo bulshada kale oo iyo dhaga nuglayn iniyo baradan yaa mayleraayuso horta wacyigelinsiyayan si dadkii iyo kudamboy jiirka iyo kudamboy walanbaradan haani iyo mayleraayusa ku hormari walaagasanbaraneena tusaale ankanagadan ini gabar macnaha sayniska barada korto walbadana ku faa'iidi korto ee mayleraay usoo hoodhahay haddii gabarta walbarata shaqooyin shalgadiisana jiraan haddii takhasusya baadan lahayn shaqadii maka shaqeeyay korta laakiin hooba ada barata sayniska ada barata waliba nagadaas qof oo barnaamijkaasay mase maadadaasay ka takhasusya nagadaas shaqadii ada lakiin dhiiban wali nagadaas ada lakiin idmada shaqo oo ad walka gobda korta naftana walanka gobdaas bulshada walanka gobdaas qoyska walanka gobdaas dhinaga kale waxaana ku mid a ardayda iskuulka cabdala deero iyo dhansho wayba hadhawayana muhiimadii markaas aan leeta maalintu walaahi horta gabar walba ojeega oo ay dhigaysaayta meel walba iyo caalamka roogta meeba lahaa gabar walbarati madirkood bulsho walbaratiyo geeg hobad eeta gabar hobad walbarashan haysan eeda eeda mugdanka jarta meeba muhiima intaa walbarata haddana siib meeba muhiima intaada barata sayniska waxyaabaha hoos galo eedi eeda horta faraxsanna deeg maalin oo hob una adduunka qayb qalana maalin gabdho lan xuso taasitan saynis ahaan maalintana maalinta lan xuso gabar walba oo geeji dhigin siday toona meeba lahaa walbaroy eedan ka faraxsan way ka dhigay meelaraay maadada cilmi bulsho meelaraay maadada cilmi bulsho eedan jeedna maybalka baraday waxyaabaha deegaanka iyo caafimaad iyo dalka baraday iskoolka madiyan dhamay mayba jeelada lahay ana yacni aan fadaa ini ana caafimaad barada si aan bulshadan ka caawi mayba eedan ka faraxsanageyga maadaama iyata maalinta gabdhaha la xuso walwiinga aan ka dhigan ma weeli maalin gaarabaho gabroling astee waa maalin farxad leh oo wiin way ka dhiga dabcan iskuulka iyadaaan jeelno maadadan sayniska cilmi bulshaga maadaama un hadda caafimaad baradaana hadhow dambana barado doogna waana maado zaa'id tahay in lew hoyo gabro baradan geega maadada cilmi bulshaga welwalba walbadaan ka faa'iidaa hadhow dambe deegaan ahaan iyo ahaantiyo gurye ahaantiyo caafimaad ahaan dhanka kale guddoomiyaha ururka bilaanta ee degmada baydhabo hindiya cali isaagi waybaa ku hadalay ka urur ahaan doorkiio ku leeyihin walbarashada gabdho iyo weliba arrimo sayniska maalintan oo sayniska oo gabro walwiin eed wiinganeenka dhiganta maadaama gabro walbarashadii uun marwalba horumariyaan eed injeelina gabro intii walbaradan marwalbana wacyigeliyaan walbarashada ku wacyigeliyaan waxbarashada nooc kasta haatoy oo walanka barada fadeen sayniskii caafimaadka iska hiryin gabroosay unuun mayka dhiirgeliyaan mar walba intiiyo banaanka bahan walbaradan caafimaadka sayniskii ay tii walkastii baradan adduunku meel kasta mayla eray walbarashada liska dhaaf